asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saar ah dahadalsane magaalada muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasna isa jigan ayaa laga rabaa
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo sabti ah shan iyo labaatanka bisha lixaad laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijkan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey codka kala duwanidasi ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre markii u dhowaan uu magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud walba ku saabsan kalsoonisiinta maanta wasaaraha xildhibaanada marka madaxxildhibaanada golaha shacabka oo soo dhaweeyey waxaa kaloo maqli doontaan wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre oo markaasi soo bandhigay qorshayaashiisa siyaasadeed ee ku aadan sida xukuumad qaabka markaasi laga filayo sida u dhiso iyo markaasi tayada ay la imaan karaan waxaa kaloo maqli doonta barnaamijkan caawa qayb ka noqon doona wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaal beele ayaa maanta loogu yeeray xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka si wax loogu weydiiyo arrimaha la xiriira maaliyadda dalka waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkan kusoo gudana gudoomiyaha golaha shacabka ayaa magacaabay habdhooraha golaha shacabka ee soomaaliya waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa warbixin ku saabsan lix labaatanka juun oo markaasi toddobaadka xorriyadda caawa si weyn ayaa loogu diramaya magaalada muqdisho wadooyinka ayaana la xiray munaasabad ayaana markaa toos ah loo tubinayaa waxaa maqli doontaan warbixin halka ku saabsan diyaar garowga ee maalmaha xulidda ee taariikhda ayaa sidoo kale dhegeysan doontaan waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta magacaabay xubno kale oo guddiga oo ka mid noqonaya guddoomiyeysatada golahaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland wuxuu eedan kula u jeeday xukuumadda markaasi madaxweynaha maamulka puntland sheekh cabdullaahi deni waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona faahfaahin ku saabsan dab khasaare kala duwan geesay oo ka kacay degmada xamaryo dab ee magaalada muqdisho qodobadaasi wuxuu soo koray caawa maqli doontaan cabdihaab cabdiqaadir ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir waa idinla soo codsiinaya kusoo dhawaada mar kale
waxaa laysu dagayaa laysu dabamarteeyo
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid dagaal uu ginacab yahay dolar qaata kul yahay shacabkuna dawlad yahay alla macid bay ka dadan tahay
barnaamijka wareega degeysanaysaan qodobada ugu waaweyn ayaana ku bilaabanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyay codka kalsoonida nasiir wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre oo dhowaan magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaan ayaana markaasi si wadar ah ugu codeysay manajeran xildhibaan ka aamusay oo markaa xildhibaano kale oo diiday sidaas ayuuna ansax ku noqday waxaana markaa inta aan codka kalsoonida lagu qaadin ayuu la hadlay xildhibaanada isagoo marka hore ka codsaday wuxuu kaloo soo bandhigay waxyaabaha muhiimka ah ee xukuumaddiisa ay ka shaqayn doonto xukuumadda qaabka uu soo dhisayo iyo sida markaasi lagu kala helayo dadka aadka ula shaqaynaya ay noqon doonaan kuwa isugu jira gabdho iyo wiilal oo markaa sheegay inay haddaba ay ka soo horjeedaan oo baarlamaanka xildhibaanadu qayb ka ah madaxweynaha soomaaliya maxamed xamse cabdi barre sidoo kalente ayaa waxa uu markaas u mahad celiyey dhankiisa kale markii codka kalsoonida siiyey xildhibaanada isagoona markaasi ku ballanqaaday in uu si dhow ula shaqayn doono xildhibaanada isagana ka codsaday in ay sida maanta codka kalsoonida u siiyeen ayna ay ula shaqeeyaan
walaalayaal anigoo ka duulaya halkudheggii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga garsoorka iyo cadaaladda la tacaalidda abaaraha dib u heshiisiinta wadahadallada walaalaheen somalilan dimuqraadiyeynta dalka kobcinta dhaqaalaha maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrimadibade- arrimo dibadeed oo ku qotontaa danaha dalka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweye marka aada codkiina isiisaan waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wada tashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dowladda qaybaha bulshada waxaana hortiina ka ballan qaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad taya leh laguna soo xulay aqoon karti hufnaan khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira hirgelinaysa xaqiijinaysa horumar dhaqan dhaqaale oo baaxad leh haddii alla idmo xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyne walaalayaal waxa aan si ixtiraam leh idinka codsanayaa in aad isiisaan codkiina kalsoonida si aan inagoo wada jirna u gudanno fulinta waajibaadkeenna dastuuriga ah ee ina hor yaalla waa mahadsantihin xildhibaanada sharafta leh anigoo gacmo qaadayno eh, soo jeedinta madaxweynaha iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha codkii loo soo jeediyey waxaan idinka codsanayaa in ra-iisul wasaaraha magacaaban aanu ansaxino si maaragtay waajibaadkiisa dejiya dejiya inta diidan inta diidan gacanta ha taagin xildhibaana sharaftal aada iyo aad aad u mahadsantihiin kooramka xildhibaanada noo fadhiya waa laba boqol iyo labaatan xildhibaan dhammaan waxay u codeeyeen ogol wax ka aamusa iyo waxa diidama jiraan sidaa daraaddeed ra-iisul wasaaraha magacaabistiis waa ansax ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee qabarca silaadan dhaarintii aan bilaabaynaa guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa nala jooga marka xildhibaanada xildhibaanada sharafta le waxaan idinka codsanayaa qofkaas meeshiisan fadhiyo wiilaha owl badanna noo yaalaa laakiin koo waxaan dhammaystiraynaa ra-iisul wasaaraha arrintiisaan dhammaystiraynaa guddoomiyaha maxkamadda sare waxaan ka codsanaynaa inuu dhaariyo ra-iisul wasaaraha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز كوباد waxaan u hambalyeynaya ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya anigoo golaha shacabkana ku bogaadinaya kalsoonida ay siiyeen si uu guto xilkiisa dastuuriga ah marka labaad anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah ee uu jireeyey qodobka boqol iyo afar ee dastuurka ku-meelgaadhka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ra-iisul wasaaraha u dhaarin doonaa xilka ra-iisul wasaarenimo si uu shaqadii soo bilowdo ra-iisul wasaare gacantaada kitaabka saare waxaana diga daba odhan insha allah dhaarta uu dastuurka jireynay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo ay danta dalka oo ay danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dhowrana dastuurka qaranka dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq xildhibaanadu ansixiyeen hadalla mahadcelin mahadcelin ay u soo jeedinayaa si nidaam leh isu dhegeysta aad idinku aad u mahadsan ra-iisul wasaare kusoo dhawow mar labaad
بسم الله الرحمن الرحيم mudane guddoomiye guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka guddoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta kale ee nala joogta qeybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda iyo bulshadaba mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii waxaan dareemayaa mudane guddoomiye farxad aada u weyn kalsoonida ay isiiyeen si guud ay ii siiyeen oon kala hadlahayn walaalahayga sharafta leh xildhibaanadeenna qaranka isla markaa waxaan dareemayaa culays aada u weyn oo gundhigiisu yahay kalsoonidaas waxay ku salaysan tahay aan ogahay oo ah expectationska iyo filashooyinka ay iga qabaan runtii taas oo filashadaas oo shacabkii oo ayagu matalayaan iga qabaan iyo duruufaha dalkeena yaalla marka la isku maajgareeyo ama la isu baalans gareeyo cabsi badan bay gelinaysaa laakiin waxaan ku kalsoonahay sida aad codka iina siisaan inaad ii garab istaagi doontaan waxaana hubaa haddaad i garab istaagtaan in caqabad kastoo jirta aan si wada jira uga gudbi doona haddii ilaha idhaado kaftan yar haddaan ku darana waxaan codsanayaa markaan xukuumad soo dhisana sidan oo kale in la iskala- ilaahay idinkiis waxaan idin balan qaadayaa sidii aan khudbadaydii horeba ku sheegay ama kelmadaydii hore khudbad maaha kelmadaydii hore aan ku sheegay in aan soo dhisi doono xukuumad ilaahay idankiis tayo leh oo gabdho iyo wiilal badan oo halkanina ay ku jiraan waxaan runtii idinka mahad celinayaa oo aad ku mahadsan tihiin ee dadaalkii dheeraa ee lasoo galay iyo sidii runtii naftii hurinimada ahayd ean kusoo shaqaynaynay muddooyinkii ugu dambeeyey maantana waxay maraysaa in golihii fulinta ilaahay idankiis aada jiifkooda ansixisaan si loo soo dhiso war badan iguma jiro hadda xukuumadda barnaamijkeeda ayuu ku imaan doonaa warka badan iyo khudbadda badan haddii ilaaha yidhaahdo laakiin hadda waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan idin mahad celiyo Ee, waxaan idinka filayaa duco iyo garab istaag iyo saaxiibtinimo dhow oo aan ku wada shaqayno dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin
dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa markaasi soo dhoweeyey ansixinta maanta ay ansixiyeen wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdibarre waxayna markaas u rajeyeen inuu markaas alla u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee markaa loo egmaday
een, saaka oo ay bishu tahay shan iyo labaatanka eh, juun waxaannu een, eh, ansixinnay ra'iisul wasaaraha een, xukuumadda federaalka ee soomaaliya Eh, sidaa waxaa inoogu dhisan een, xukuumaddii fulintii xukuumad cusub waxaa laga gudbayaa eh, wakhtigii kumeelgaadhka ahaa Een, waxaannu rajaynaynaa oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddu soo dhisi doona u rajaynaynaa in ay noqoto mid dalka u shaqaysa oo dadka u shaqaysa Een, waxaa kalo oo aanu halkan eh, waan uga ducaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo noqday madaxweyne ugu horreeyey dee sida la ogyahay xaalkiisa caafimaad la wadaagay bulshada arrintaa waxaan ku tilmaamaynaa anigu aan ku tilmaamayaa arrin bilow ah oo daah furnaan ah oo shacabka soomaaliyeed la socodsiinayo wax kasta oo soo kordha halkii la arki jiray madax markii hore siyaasadaysa arrimaha sidan oo kale ah oo qariya madaxweynaha waxaan ku ammaanaynaa inuu shacabkiisa la socodsiiyey in xaalkiisa wixii la soo kordhaba safarkii madaxweynuhu uu ku tegey imaaraadkana waxaanu arkaynay safar guul ah oo deganaanshihiisa iyo akhlaaqdiisa wata oo sida warka nagu soo gaadhayna guulo badan laga soo hooyey annugu haddaan baarlamankii nahay xukuumaddan aanu maanta ra'iisul wasaarahan aanu ansixinay iyo xukuumadda uu keeni doonaba waxaannu la daba taagnaan doonnaa la xisaabtan waxaannu ku bogaadhin doonnaa waxa saxsana ay qabtaan wasaare xamse cabdi barre runtii aan si gaara ii taabanaysaa waa macalinkeyga isoo barbaarshay wax isoo baray farxaday ii tahay waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo soo magacaabay qof ka warhaaya shacabka soomaaliyeed bara ahaa ka soo shaqeeya arrimaha bini'aadanimada runtii ka warhaaya soddonka sano ugu dambaysay burburka waddanka waxa ka dhacay waxaan u mahad celinayaa saaxiibadayda xildhibaanada baarlamaanka maanta kalsooni buuxda siiya ra-iisul wasaaraha waxaan rajaynaya inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh insha allah tacaala baarlamaanka waxay muujiyeen maanta in ay soomaaliya isbeddel wanaagsan ka dhici doono ayna sameeyeen sababtoo ah laba boqol iyo labaatan xildhibaanaa joogtay hal xildhibaanoo diidana ma jiro hal xildhibaanoo ka aamusana ma jiro dhammaantood laba boqol labaatanka xildhibaan waxay ku ansixeen cod aqlabeed ah taas waxay idiin muujinaysaa ballanqaadkii ay qaadeen baarlamaankan cusub oo yidhaahdeen haddii alla idmo soomaaliya dhibaatada maanta haysata waxaan ka shaqayn doonnaa sidii looga bixi lahaa ilaah baan kaashanaynaa laakiin innaga khilaaf dhexdayna ah ama kala dambayn midna ma dhici doonto saas aawadeed saas aawadeed waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxaan idiin leeyahay wax wanaagsan fisha muwaafaqa baarlamaan ah baarlamaan aan kala hadli doonin baarlamaan wax walba ka hormarinaya danta guud oo soomaaliyeed soomaaliya maanta waxaa haysata abaaro iyo colaad iyo culaysyo fara badan marka saas aawadeed waan garawsannahay maanta waxa nagala rabo inaan gudanana diyaaraan u nahay saas aawadeed waxaan hambaryo u dirayaa ra'iisul wasaaraha ee runtii maanta codka aqlabiyadda lagu ansixiyey oo runtii aqoon durugsan aan u leeyahay aan is leeyahay maanta haddii allaha awoodda la ogolaado baarlamaanka saas isugu duuban hadduu haysto dalka waa sabata bixin doona haddii leenaha saas aawadeed waxaan hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad u dirayaa ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo runtii aan aqaan aqoon durugsan u leeyahay oo aan is leeyahay maanta waxay turjumi doontaa soomaaliya welig saan filaya ma ay dhicin ra'iisul wasaare la keenay oo cod aqlabeed intaa leeg hal mar lagu ansixay saan is leeyahay anigu kulley hadda baarlamaanka ee dowlad goboleedan baan ku jiray kan hadda igu horrayso waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed horumar midnimo iyo cadaalad naqafasha haddii leeraha waa bilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ugu horeyn waxaan u hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha maanta golaha shacabka uu ansixiyey runtii ra-iisul wasaaraha waa nin lookal ah oo daljoog ah qaranjoog ah aadna ugu dhow lana socdo shacabka soomaaliyeed iyo baahiyahooda iyo dareenkooda dhabta ah wuxuu ku noolaa dalka wuxuu wax ka dhigi jiray jaamacadaha gudaha qaarkood wuxuu mari jiray waddooyin badan ee magaalada gudaheeda ah taas waxaa waxay muujinaysaa ama aan ka rajaynaynaa inuu wax badan u dhow yahay shacabka soomaaliyeed waxaan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaynaa maadaama runtii annaga xaggayna uu ka soo gudbay sida dastuuriga ahayd goluhu shacabku uu ansixiyey inuu soo magacaabo xukuumad lookal ah oo iyaguduna u badan daljoog islamarkaasna u dhow shacabka iyo dareenkooda dhabta ah iyo baahiyahooda marka waxaan ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha inuu wax badan ka qabto dhanka abaaraha amniga iyo muxuu ahaa waxyaabaha muxuu ahaa runtii dhibaatooyinka badan ee dalka ka jiro dhanka musuqa dhanka maxaan ku yidhaahdaa bilic soo celinta iyo dalkan horumarkiisa inuu ka shaqeeyo dhanka waxbarashada sidoo kale ra-iisul wasaaraha runtii howl culus baa hortaalla isaguna wuu garowsan yahay aad buuna u dareensan yahay waxaan u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa inuu howshiisa ilaahay u fududeeyo waxaan u rajaynaynaa golo loo dhan yahay cadaalad ah muxuu ahaa runtii ilaa xad lagu qanacsan yahay bulshada soomaaliyeedna micno ugu fadhiyo in uu soo dhiso waana ka rajaynaynaa haadaa wabilaahi towfiiq raxmaan raxiim magacaygu waa xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif run ahaantii maanta dee waa maalin weyn marka la fiiriyo baarlamaanka oo soo gudan waajibaadkiisa gudanaya in maanta la ansixiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya siaad waad ogsoon tihiin muddo dheer oo aada u dheer waxaa lagu shaqaynayey xukuumad xilgaarsiina maanta marka maadaama ra-isul wasaaraha la ansixiyey ama wasiirka koowaad ee xukuumadda waxay tahay fursad fiican bay u tahay soomaalida iyo dowladdu inay shaqayso marka hore waxaan u hambalaynaynaa ra-isul wasaaraha cusub sidoo kale waxaan u hambalaynaynaa baarlamaanka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed in la galay marxalad cusub ra-iisul wasaare cusub lana filayo xukuumad sida uu ballan qaaday lasoo dhisado xukuumad tayo leh oo aqoon iyo lagu soo xulay waayo aragnimo iyo khibrad marka taasaan shacabka soomaalida inaan la wadaagno oon u hambalyayna dhammaantood isla markaana si buuxda loo taageero waxaad dareemaysaan baarlamaanku markii la codaynayay in si buuxda loo taageeray ra-iisul wasaaraha isla markaana codka si aqlabiyada lagu siiyey taasoo muujinaysa in lagu qabo kalsooni wanaagsan isla markaana laga leeyahay rajo fiican oo in horumar fiican iyo isbeddelkii inuu midho dhalay meel fiicanna hadda uu marayo waxaan rajaynayaa soomaaliya oo nabada soomaaliya oo xukuumaddiisu istaagtay iyo xukuumad rasmi oo adduunka heshiis la geli karta oo waddanka wax ka qaban karta marka hadalkeenu waa hambalyo iyo in la garab istaago xukuumadda cusub oo dhalan doonta iyo ra-iisul wasaaraha ugu horreeya hadda la ansixiyey isla markaana waxaan ka sugaynaa in lasoo dhiso golihii wasiirada iyo barnaamijkii xukuumadda shacabka soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa in dhammaan ay gacmaha isqabsadaan xukuumadda loola shaqeeya baarlamaanka loola shaqeeya iyaguna ay midnimada iyo nabadda iyo ay ka wada shaqeeyaan abaaraha iyo colaadahana si looga bixilaaliso kaashada aad baad umahadsantiin ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaaraynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilood a shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da-diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taalla isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa isa kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiis indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v-ga waxay keenaysaa in cudurka h i v-ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v-ga iyadoo aan marnabaha ka dagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuusoo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
saaxiibayaal boqolaalka madadka caasimada muqdisho oo ku nool oo ayaa wada dargurigii ugu dambeeyey ee xuska lix labaatanka jun iyo bilowga toddobaadka xorriyadda dhinaca munaasabado waaweyn ay ka dhacayaan magaalooyinka muqdisho iyo ise runta dowladda hoose ee xamar ayaa markaas munaasabadda ay ka socotaa oo si toos markaasi dhinacyo kala duwan dowladda ka tirsan iyo qabaha kala duwan ee bulshada kasoo qaybgalay ay ku sugayiin markaas oo caawa labaiyo tobankana la filayo harsaqa dhexe markaasi caalanka jamhuuriyadda lagu saaro laba diyaargarowga shacabka iyo jaamka magaalada muqdisho iyo meelaha loo soo dalxiis tago oo taalada ay ugu horeyso waxaa maanta boqosho ku tegay waryahayga maxamed cabdi xasan iile oo warbixintan inoogu diyaariyay
fagaaraha taalada dalijirka daasoon ee degmada boondhere ee gobolka banaadir ayaan joognaa waxaa halkan isugu yimid boqolaal ka mida dadka ku nool caasimadda muqdisho kuwaas oo si hordhaca halkan ugu sii dabaaldegaya ee munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo caawa ee laga xusayo magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka dhallinyaro iyo dad waaweyn oo markaasi ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa halkan yimid kuwaas oo aad u weynaynaya maalintan oo ka mid ah maalinta ugu horreysa ee toddobaadka xorriyadda ee soomaaliya qaar ka mida dadka halkan yimid ayaan la kulmi doonnaa innagoo weyddiin doonna bal sida ay markaasi halkan ku yimaadeen iyo weliba muhiimadda ay soomaaliya iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeedba u leedahay maalintan oo ka mid ah maalmaha xorriyadda ee toddobaadka
allah maasha allah waa ku dhowahay dalsan t v galabta waxaan u soo baxay inaan muujiyo xamaasadda jirkayga ku dugan maxaa yeelay waa maalintii calanka soomaaliya la aasay waa maalinta aan xornimada gobollada waqooyi ay qaateen insha allah waxaan rajaynayaa toddobaadkan dhexdiisana inaan u dabaaldegno lix iyo labaatan andhe kooga luulyo waa gartay xaggeed ka timi adigu marka halkan aad uga timi aniga waxaan ka imaaday degmada warta nabadda aan ka imaaday gaar ahaan xaafadda xaryaale
dareen ahaan bal ma markii kugu horreysa halkan aad timidda mise hore umayaan jirto maya maya meeshaan mar walba imaadaa waxaan imaaday maanta markay maraysay sagaal saac waxaan rabaa inaan ka taga hadduu ilah yidhahda siddeed sac weynimo haye caasho ee, xaggee ka timid maxaa wadataa haye ee, yaa ku soo raacay haye iyo haye ma dabaaldegaysaa Ee, sidaad hadda aad arkaysaan ee, waxaan ee, la joogaa ee, hooyo deeqa maxamed iyo carruurteeda oo dabcan ee, ay ugu yar tahay ee, gabadhan oo ee, aad u yar ayaduna runtii oo caaliyo dhammaantood waxay u dabaaldegayaan ee, lix iyo labaatanka juun oo caawa ku beegan soo dhowow deeqo ee, bal iiga waran ee, xaggeed ka timid adigu maasha allah yaqshid suuq bacaad gaar ahaan maanta inaan halkan waxaan u imaad inaan soo dabaaldego maasha allah calankeena soomaaliya inaan u dabaaldegno caawa ay tahay lix iyo labaatankii juun xornimada maalintii la siiyey maasha allah halkaas waa saasaan dabaaldegay Ee, ma keligaa ayaa yimid mise carruurtaada kula socotay caruurteeda cayni cayisho celiyo iyo walaashay muna ay la socdaan halkan taaladan waxaa u imaaday inaan dabaaldego dalkayga waaya hore mu imaan jirtay mise haddaa kugu horreysa waan u imaada laakiin dabaaldega ugu horreeya maanta waayani Haa, aan imaaday laakiin waan u imaaday dhowr mar.
haye abti magaca ii sheeg xaggee ka timid
daabid cabdiqaadir cumar waxaan ka imaaday waxaan waxaan ka imaaday xeebta Yuus- yuusuf alkooneen dhinaca yuusuf alkooneen haye ee, ka waran halkan maxaa u timid halkan waxaa u imaaday inaa u dabaaldego lix iyo labaatanka juun oo farxad la wada qaato asxaabta ee soomaaliya waa gartay ee, ma markii kugu horreysa halkan aad timaadaa mise horay lix iyo labaatanka juun markii la gaaro sanadii hore waa imaan jirtay sanadii hore waa imaan jiri maanta ilaa miigu horeyso
waa nuur cabdiqaadir cumar magaceed waxaana ka imaaday xaafadda yuusuf alkooneen kuwaa niil taagan waa walaaleeya maanta waxaa halkaan u imaaday inaan ka qayb qaato farxadda soomaaliya ee ee xornimada xornimadan waa shay aad iyo aad muhiim oona qalbigeena ku weyn
annaga degmada kaaraana ka imaanay maanta dareenkeena ma wala soo koobi karo soo maaha maasha allah lix iyo labaatanka juuna u dabaaldawoonaa Mhm.
kugu horreysa halkan aad timid mise hore u imaan jirtay maya hore waa u imaan jir laakiin maanta hadda maanta imaanay hore laakiin waa u imaan jirnay Haa.
waa dhownahay deeqaali dhaha waxaa deganaan degmada kaara maanta waxa- dareenkeena lama soo koobi karmayno anagoo xornimada maanta qaadna waa calanka si fiican weligan baa imaan jirna meeshaan dabaaldeganoo kasoo qayb geli
waa dhawaa walaal macaa qaali xuseen aa leedhaha degmada kaaraana ka imaad maalinta aad u faraxsana weligaa taasaa muu farxin sababtoo waxaa waaye maalinta oo xornimada qaadna waaye waa nuur cabdiqaadir cumar magaceed waxaana ka imaaday xaafadda yuusuf alkooneen kuwaa niil taagan waa walaaleeya maanta waxaa halkaan u imaaday inaan ka qayb qaato farxadda soomaaliya ee ee xornimada xornimadan waa shay aad iyo aad muhiim oona qalbigeena ku weyn
maxamed iidlo warbaahinta dalsan muqdisho
wasiir ka tirsan maamulka puntland ayaa ku eedeeyey xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee laga soo doortay puntland inay ka wacdeen matalaadii markaas loo idmaday wasiir jaraadu qabtay waxaa warbixintan magaalada garowe noogu soo diray maxamed xuseen mere
si aad ogtihiin waxaa soo ku soo biirtay dowladda een, wasaarad cusub hay-addii hadmana waa la baabi'iyey marka xeer madaxweyne ayaa ayaa lagu baabi'iyey sida uu dhigayo qodobka afariyo lixdanaad farqadiisa koob iyo labaatanaad ee dastuurka dowladda puntland oo u dhigan sida tan ogolaanshaha hindisayaasha xukuumadda ee la xidhiidha curinta ama baambi'inta hay-adaha dowladda waa xeer madaxweyne marka sidaa daraaddeed waa awoodii golaha wakiilada bismillaahi raxmaan raxiim guddoonka iyo mudanayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xeer madaxweyne lambar shan iyo labaatan ee sideed iyo tobankii bishii abriil laba kun iyo labaatan iyo labo kuna saabsan baabi'inta hay-adda ad- hadma iyo dhismaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dowladda puntland madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland markuu arkay xeer madaxweyne ee ku saabsan sagaal iyo toban ee bishii maaj laba kun iyo labaatan kuna saabsanaa magacaabista wasiir ku-xigeenno wasiiru wasiiru wasiiru dowlayaal cusub markuu tixgeliyey dib u habeynta lagu sameeyey wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda puntland wuxuu xeeriyey waxaa la baabi'iyey hay-adda maaraynta masiibooyinka ee hadma waxaa la asaasay wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dowladda puntland waxaa ku saxiixan madaxweynaha dowladda puntland mudana guddoomiye ujeedo ansixinta baabi'inta hay-adda hadma iyo dhismaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka puntland tixraac madaxweyne xeer lambar shan iyo labaatan ee sideed iyo tobankii bishii abriil laba kun iyo labaatan iyo labo kuna saabsan baabi'inta hay-adda hadma iyo dhismaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka puntland sidaas daraaddeed mudana guddoomiye waxaan halkan idinku soo gudbinayaa dhismaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka puntland iyo baabi'inta hay-adda hadma haddaba waxaan si xushmad iyo qadarin golaha wakiilada uga codsanayaa ansixinta dhismaha wasaaradda iyo maaraynta iyo masiibooyinka puntland wada shaqayn wacan codayntii ansixinta baabi'inta hay- hay-adda hadmo iyo dhismaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinku waxay u dhacday sida tan kooramku waa sideed iyo soddon ogol waa lix iyo labaatan diidmo waa toddoba aamus waa shan sideed iyo soddonkii codsaasay ku dhayiin sidaa daraaddeed waxaan qirayaa in een, ansixinta baabi'inta een, hay-adda hadmo iyo dhisidda wasaaradda gargaarka iyo maarayntu ay s- iyo masiibooyinku ay sidaa ansax ku tahay insha allah bismillahi kariim wasaaradda cusubna ay ku dhisantay hay-ad hordhan lagu baabihiyey mudanayaal idinkuna waa mahadsantiin
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeegga macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
saxiibayaal guud ahaan barnaamijka wareega wareega wararka afar labaatanka saacraad ee dalsan magaalada muqdisho waa nagintan barnaamijka hageesinta ku kulmi doona sidaasi nabadgelya